أيها الإخوة والأخوات وحفرحاد أولا له منهج أونلاين إذا إذي سقط بيان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته su-aal baa jirta maalmahanba soo noqnoqonaysay su-aashaas waxay ku saabsan tahay qoraallo baraha lagu wada xidhiidho uu soo dhigay nin la yidhaahdo ibraahim hawd ninkaasi oo ku sifeeyey nebigeeni moxamed caleyhi salaatu wasalaam inuu ahaa mid mushriga intaan loo waxyoon oo asnaamta la caabuda qoomkii ama tolkiisa su-aasha jawaabteeda biidni illaahi subxaana wa tacaala inagoo soo koobayna islamarkaana qodobeynayna waxaynu leenahay marka koowaad dadka muslimiinta ah ee maanta adduunyada dusheeda ku nool iyo gaalada noocyadooda kala duwan waxay baahi daran u qabaan in nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam taariikhdiisii dhabtahayd looga sheekeeyo islamarkaana la muujiyo oo lasoo bandhigo wanaagyadii uu lahaa nebigeenu caleyhi salaatu wasalaam si qalbiyada dadku ay u jeclaadaan ay ugu soo hiloobaan arrinta noocaasiina sabab ay u noqoto kuwa gaalada ah inay islaamaan kuwa muslimiinta ahina inay iimaan kororsadaan iyo kudayasho ay ku dayanayaan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam arrinta noocaasa iyagoo ka hortegaya gaalada qaar ka midii waxa ay faafiyaan qoraallo kala duwan qoraallada noocaasi waxaa ka mid ah odhaahdaasi odhanaysa nebi maxamed intii aan loo waxyoon wuxuu ahaa mid asnaamta caabuda oo mushriga arrinta noocaasana ujeeddada laga leeyahay waa mid iska cad oo qof waloo caqli lihiba uu fahmi karo waa in nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam la magac dilo oo wanaaggiisa iyo darajada ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey hoos looga dhigo oo qof taariikh xun oo madow intaan loo waxyoon ka hor lahaa oo quluubtu inay ka dido ay mudan tahay inuu yahay in dadka loogu sheego arrinta noocaasa qofka islaamku abtirsanaya ee maanta dadka muslimiinta dhexdooda ku faafinaya ujeeddada uu ka leeyahay maxay tahay waa mid mudan in la isweydiiyo ma fahmi kara anigu ujeeddo kale iyo baahi maanta muslimiintu ay u qabaan masalada noocaasi xataa hadday jirta ka hadalkeeda marka laga yimaado arrintaasi inay caawinayso amaba dhab ahaan qeyb ay ka tahay odhaahyada noocaasee gaaladu ay faafinayaan nebi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam taariikhdiisa quruxda badan iyo tilmaamihiisa wanaagsan ay rabaan dadka inay kaga indhasaabaan oo ay u sameeyaan taariikh madow oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dhab ahaan aanu lahayn haddaynu usoo noqonno arrinta lafteeda nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam yuu ahaa mid ilaahay subxaana wa tacaala cid kale la caabuda lana wadaaga tolkii caabuditaanka asnaamtii kala duwaneyd waxaynu leenahay arrinta noocaasi ma aha arrin sal iyo raad leh ma aha arrin la caddayn ma aha arrin leh wax daliil lagu tilmaami karo ama qur-aan ha noqdo ama xadiid nebiga caleyhi salaatu wasalaam ka sugnaaday ha noqdo ama wax saxaabada rasuulka laga soo wariyeyba ha noqotee waxa sugani waa arrintaa kasoo horjeedkeeda oo ah nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inaanu tolkii la caabudi jirin asnaamtii ay caabudi jireen ee u ahaa mid ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhowray arrinka noocaasa waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ogaa inuu noqon doono nebi u diro ummadaha oo dhan islamarkaana ka ilaahay uu ku khatimayo rususha iyo ambiyada wax kastoo hadhow carqalad ku noqon kara yeedhmadiisa iyo baaqiisa oo dadka ka soo horjeesta ay ka dhigan karaan xujo iyo daliil ay kaga hor yimaadaan nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam dacwadiisa ugu baaqayo ee yeedhmada dadka ugu yeedhayo towxiidka iyo keliyeynta ilaahay subxaana wa tacaala iyo wax kastoo hadhow lagu ceebeyn karo oo lagu magac dili karo ilaahay subxaana watacaala rasuulka waa ka ilaaliyey iska dhaaf inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam noqdo mid mushriga oo asnaamta la caabuda tolkiieh wuxuu ilaahay subxaana watacaala ka ilaaliyey xumaanaha kale ee arrinta noocaasa marka la garab dhigo noqonayo kuwo aan sidaasi usii weyneyn waxaa ka mid ah arrinta uu sheegay saxaabiga la dhaa jaabir ibnu cabdilaahi radia allahu canhu wuxuu sheegay markii kacbada ay dhisayeen quraysh in nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo da-yar arrinta noocaasa uu kala qeyb galay adeerkii cabaas baa wuxuu ku yidhi ijcal isaaraka calaa caatiqika min alxijaara go-aanaad guntan tahay inta aada la baxdo degta saaroo dhagaxanta isaga dhig qaala fa facala fakhara ila alardi watamaxat caynaahu ila asamaa sidaa markuu yeelay markiiba dhulka ayuu u dhacay indhihiisuna xagga cirka ayay u tallagmeen huma qaama faqaala isaarii fashudda calayhi isaaruhu markii uu soo miiraa buu soo kacay wuxuu yidhi guntigaygii isiiya guntigiisa ayaana loo xidhay imaamka la dhaha bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaa wariyey labada kitaab ee kutubta islaamka ugu saxiixsan qur-aanka marka laga yimaado ayuu ku qoran yahay ma u malaynaysaa allah subxaana wa tacaala nebi maxamed ka ilaaliyey cawradiisu inay muuqato intii aanu u waxyoona dhalinyarba uu ahaa inaanu ka ilaalin ahayn inuu asnaam caabudo uu u gowraco ama u sujuudo ama uu u dawaafo iyadoo aynu fahmi karno sababta ilaahay uga ilaaliyey muuqashada cawradu inay tahay si aanay hadhow u noqon arrinta noocaasi wax lagu ceebeeyo oo lagu carqaladeeyo baaqiisa iyo yeedhmadiisa xaqa ah wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala nebi maxamed saasoo kale ka ilaaliyey inuu kala qeyb galo dhalinyartii faciisa ahayd waxyaabihii xumaa ee ay samayn jireen sababta uu uga ilaaliyeyna waa taa hore aynu sheegnay lafteeda arrinka labaad wuxuu yahay oo arrintan daliil isaguna u ah waxaynu ogsoonnahay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii lasoo diray inay kala hortegeen dadkii ilaahay subxaana wa tacaala uu kasoo dhex saaray diidmo aada iyo aada u adag waxaanay ku fureen nebi maxamed dacaayado dacaayadahaasi oo wejiyo kala duwan qaatay mar nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku sheegaan sixiroole faaliye gabaya inuu yahay waxaanuu qur-aanka ku sheegayaa uu yahay hadal isagu uu samaystay mararka qaarkoodna waxay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku sheegayeen in dadka qaarkood hadalkan ay u sameeyaan oo ay u dhoobdhoobaan intaa dabeedna isagu ugu sheegay qur-aan xagga ilaahay ka yimi waxaase marnaba aan la sheegin oo qur-aankuna aanu xusin xadiisyada nebigana aan ku xusnayn taariikhyahanka islaamkuna aanay marnaba soo hadal qaadin inay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku cebeeyeen ilaahyo marka hore uu la caabudi jiray oo uu weyneyn jiray inuu ka tegey waxaynu ogsoonnahay waxyaaba taa aada uga fudud oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii dambe waxyiga awgii uu ku khilaafay inay ku ceebeeyeen waxaa ka mid ahaa arrinta bedelitaanka qiblada maa wallaahum can qiblatihim allatii kaanuu calayha maxaa ka jeediyey qibladii hore ugu jeesan jireen bay yidhaahdeen arrinta noocaasi waa isburin maalinba dhinac buu u jeesanaya ma u malaynaysaa haddii nebi maxamed asnaamta uu la caabudi jiray inay arrintaa ka aamusi lahaayeen arrintaasi waxa ay noqon lahayd adilada ugu cadcad ee u deliishadaan in waxaanuu sheegayaa xaq iyo runtoona aanu ahayn ou yahay nin isbedbedel badan oo midabeynaya oo marna asnaamtan caabudayo weyneynaya marna odhanaya waa baadil iyo xaqdarro waxay aada uga hadleen nebi maxamed dhaleecayntu dhaleeceeye asnaamtooda iyo ururinta arrinta cibaadada uu ku ururiye uu ku koobay allah xaqa ee abuuray samooyinka iyo dhulalka laakiin marnaba may soo hadal qaadin ilaahyo uu caabudi jiray maanta inuu caayayo amabase dadka inuu leeyahay ka taga cibaadadoodiina wuu diidan yahay arrinta noocaasa culimada islaamku waa xuseen maqaamkan oo kale marka la joogo culimada xuse ee soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah caalimka muslimka ah ee caanka ku ah difaaca nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo muujinta xuquuqdiisa waa alqaadi ciyaad raximahu llahu tacaala arrinka saddexaad wuxuu yahay waxaa jirta adilo cad oo muujinaysa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam asnaamta caabu- caabudistii la caabudayay inuu ka dhigay mid في منهج u أونلاين gaar ahayd qoomka isaguna aanu la wadaagin iyo inuu diiday nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxyaabaha qaarkood dadka qaarkood ay u samayn jireen intii aan loo waxyoonba adilada waxaa ka mid a xadiidka cabdillaahi bni cumar alimaam albukhaari uu ku wariyey saxiixiisa nebigu caleyhi salaatu wasalaam markii raashin loo soo dhigay waxay ilaahay cid aanayn u gowraceen abaa an yaakula minha inuu cuno waa diiday kadib nebigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi isagoo la hadlaaya qoomkiisii innii laa aakulu mima tadbaxuuna calaa ansaabikum hadalka aad iyo aada u dhuux anugu waxba ka cuni maayo waxaad u gowracdeen sanamadiinna walaa aakulu ilaa mima dukira smullaahi calayh wax magaca ilaahay lagu gowraca mooyaane wax kalena cuni maayo bal u fiirsa xadiidka wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam sheegay asnaamta inay iyagu leeyihiin oo iyagu ay caabudaan oo iyagu ay xu gowracaan laa aakulu mima tadbaxuuna cala alansaab oo qura xataa ma odhan waxaad sanaamada u ca- u gowracdaan cuni maayo oo wuxuu ihi calaa ansaabikum qofka af carabiga yaqaanaa hadalkaa waa fahmi karaa waxaad sanamadiinna u gowracdaan wuxuu ka dhigay nebigu caleyhi salaatu wasalaam sanamada inay iyagu leeyihiin hadduu nebigu caleyhi salaatu wasalaam la lahaa uu la wadaagi jiray weynaynta asnaamta iyo caabuditaankeeda ma yidhaahdeen nebigu caleyhi salaatu wasalaam waxaad asnaamtiinna u gowracdaan cuni maayo oo waxay ku odhan lahaayeen oo jawaabtooda fudud ay noqon lahayd asnaamta adigu waad nala leedahay oo waad nala caabudaa isku mid baynu xagga ka nahay waxa aynu ku weyneyno asnaamteenna maxaad u cuni weyday waxaa kaloo nebigu yihi walaa akulu mima dukira smullahi calayh inuu ilaahay keliyeyn jiray subxaana wa tacaala oo in xataa wax kala daayo neef marka la gowracayo ilaahay cid aan ahayn lagu magacaabo ama loo gowraco uu diidi jiray oo ilaahay subxaana wa tacaala arrintaa in lagu koobo lagu keliyeeyo ay caqiido u ahayd iyo yaqiin uu aaminsan yahay ayaa xadiidku uu muujinaya la yaabna ma laha arrintaasi oo wakhtigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam aan loo waxyoon waxaa jiray dad kale oo iyaga laftoodu aada u saluugi jiray caabudista la caabudaya asnaamta cidda caabudaysana ku dhaleecayn jiray wax allaaliyo waxaa loo sameeyana iyagu ka madhnaa oo aan la wadaagi jirin cidda asnaamta u sameynaysa ee ku weyneynaysa dadkaasina waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray zayd ibnu camr ibnu nufayl saxaabiga la dhaha saciid ibnu zayd ee ka mid ah asxaabta jannada loogu bushaareeyey aabihii ahaa aada iyo aada buu isaguna u diidi jiray waxay asnaamta u gowracaan inuu la cuno waxaanuu tilmaami jiray arrintaa inay ku ceebaysan yihiin wuxuu odhan jiray neefka ilaahay baa abuuray ilaahay baa biyo samada uga keenay geedana dhulka uga soo saaray kadib ilaahay cid aan ahayn baad u gowracaysaan oo aad ku weyneyneysaan arrintaa aad samaynaysaan waa foolxumo ee iska daaya ayuu odhan jiray waxaa ka mid ah adilada tusinaysa nebigu caleyhi salaatu wasalaam inaanu ahayn mushrik asnaamta caabuda intaan loo waxyoon ee uu ahaa mid arrinta noocaasa dadka ka waaniya xadiidka uu wariyey alimaamu albayhaqi saxaabiga la odhan jiray zayd ibnu xaaritha oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam xidhiidh dhow ay lahaayeen wuxuu yidhi waxaa jiray eh, sanam naxaas ka samaysan oo isaaf iyo naa-ila la yidhaahdo yatamasaxu bihi almushrikuun idaa taafuu oo mushrikiintu ay isku loohaan oo ay isku masaxaan markay kacbada ku dawaafaan kacbada agteeda ayuu yaallay fataafa rasuulu llaahi wa tuftu macahu nebiga calayhi salaatu wasalaam maalin dawaafay aniguna waan la dawaafay falamaa marartu masaxtu bihi markaan soo maray baan sidii la yeeli jiray gacanta marsaday buuli faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam laa tamasahu nebigu wuxuu ihi ha taabanin zayd wuxuu yidhi waanu dawaafnay oo dawaafkii baanu sii wadanay kadib waxaan isidhaanoo anigu isla showrayo o isla hadlaaya bal mar kalena aan taabto bal waxa uu yeelo aan eege kadib waan masaxay buu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi alam tunha war miyaan laguu diidin bimacnaa miyaanan kuu diidin arrinkaa zayd wuxuu ihi fawladii akramahu waanzala calayhi alkitaab mastalama sanaman qad xataa akramahu allahu tacaala biladii akramahu waanzala calayh allaha ku maamuusay nebinimada iyo waxyiga ayaan ku dhaartay ee kitaaba kusoo dejiyeye sana ma taaban nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weligii ilaa ilaahay uu waxyooday oo nebinimada ilaahay subxaana wa tacaala oo ku maamuusay waan fahmi karaa ibraahim hawd iyo ragga la midka ahi markiiba inay odhanayaan sida horeba uu yidhi waa been la falkiyey axaadiista iyo siirada ka waramaysa nebigu asnaamta inaanu caabudi jirin taana jawaabteedu waxa ay tahay waxa beenta ah iyo waxa runta ah ee ka mida waxyaabaha lasoo tebiye lasoo wariyey la weydiin maayo ibraahim hawd iyo ragga la midka ah ee aan takhasus u lahayn iyo aqoon gaara oo xeel dheer kala soocista wararka lasoo tabiyey xadiis iyo war kalaba leh islamarkaana aan aqoon qawaacidda loo raaco garashada waxa sugnaaday iyo waxa aan sugnaan arrintaa cidda wax laga weydiinayaa waa cidda ehelka u ah oo ah culamaa ulxadiid culimada xadiiskuna waxay sheegeen axaadiidan inay tahay saxiix waxaana wax aada iyo aada loola yaaba ah ibraahim hawd iyo ragga la midkaahi wax allaaliya waxa ay doonayaan inay deedafeeyaan ee ka mid ah axaadiista rasuulka iyo wararka lasoo tabiyee ku saabsan saxaabada radia allahu canhum inay qunyar iska odhanayaan waa been la falkiyey iyadood arkaysa mararka qaarkood iyagoo xujo uga dhigaya aragtiyaha aan saxda ahayn ee khilaafsan shareecada islaamka islamarkaana magacdilka ku ah waxyaabo lasoo wariyey oo inay sugnaadeen iyo inaanay sugnaan aanay sheegahayn islamarkaa aqoonna aanay u lahayn arrinta noocaasa raggeeda ayaa u noolaan jiray ilaa maantana u nool taciishu laha aljahaabida waana arrin aqoon ku dhisane maaha arrin qofku dookhiisa uu ka ciyaarayo oo waxa uu diidan yahay uu iska odhanayo waa been la falkiyey waxa isagu uu jeclaysanaya aragtiyihiisa uu ku taageerayana uu iska odhanaayo waa wax sugan oo saxa waxaan leeyahay waxa waajib ku ah qof kastaaba inuu qadarkiisa garto inta aqoontiisu ay gaadhsiisan tahayna aanu dhaafin waxa uu faafinayana uu iska hubsado si aan uga mid noqon kuwa uu inoo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam in qowlalada la jeexi doono been ay sheegeen oo jihooyinka u kala kacday oo dhulka loola kala foofay awgeed adilada tusinaysa nebiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam inaanu mushrik ahayn waxaa ka mid ah waxaa ku sugan xadiidka ka waramaya bad-ul waxyi bilowgii waxyiga bukhaari saxiixiisa uu ku wariyey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam intii dambaba tegi jiray buurta la idhaahdo alxiraa god ku yaala oo uu ku cibaadaysan jiray waxaynu weydiinaynaa ibraahim hawdiye kuwa la midka ah halkaa asnaami may oolin asnaamtu halka yaalleenna waa la yaqaanaa halka ayuu ku caabudi jiray nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam asnaamta ayuu ku asnaam buu ku caabudi jiray mise allaha xaqa ayuu ku caabudi jiray culimada islaamku marka ay maqlaan odhaahda noocan oo kala ah aada bay uga gilgilan jireen caalimkii weynaa iyo imaamkii caamka caanka ahaa la odhan jiray axmed ibnu maxamed ibnu xambal ayaa waxaa la weydiiyey ka waram qofka yidhaahda nebi maxamed diin- diintii qoomkiisa ayuu haystay intii aan loo waxyoon haddaba lu fiiriso hadalka noocaasi waa hadal macnihiisu uu noqon karo wuxuu qoomkiisa ka waafaqsanaa intii ay ka waafaqeen diintii nebiyullaahi ibraahim ee wanaagsanayd oo waxyaaba fara badan oo wanaagsan waa lahaayeen isla markaana macnihiisu uu noqon karo asnaamtu la caabudi jiray imaamu axmed raximah llahu tacaala wuxuu ka fahmay ujeedada hadalkaa laga leeyahy inay tahay inuu qoomkiisa asnaamta la caabudi jiray waxaanu ihi hada qowlu suu hadalkaasi waa hadal xun yanbagii lisaaxibi hadihi lmaqaalati an yuxadara min kalaamihi aw an yuxdara kalaamuhu walaa yujaalas qofka hadalkaa ku hadlay waxaa mudan hadalkiisa in laga digtoonaado oon lala fadhiisan si aanu u sadhayn dadka waxaa loo sheegay nin la yidhahdo abulcabaas oo hadalkaasoo kale yidhaahda qaala qaatalahu llah wuu habaaray wa ayu shayin abqa ida zacama ana rasuula allahi kaana calaa diini qowmi wahum yacbuduuna alasnaam oo muxuu reebay buu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u reebay markuu yidhi qoomkiisa ayuu la diinahaa qoomkiisana diintooda waxay ahayd asnaamta in la caabudo ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku sheegay in nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam isagoo ku hadlaaya waxii ilaahay u waxyooday inuu ku bushaariyey nebi maxamed oo mubashiran birasuulin ya'ti min bacdi ismuhu axmed qofuu ilaahay u diyaarinayo inuu dadka ugu baaqo keliyeynta ilaahay shirkigana uu la dagaalamo siday u dhacaysaa weeyaan macnuhu in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigo mid asnaamta la caabuda dadkii la rabay isagoo arrinta noocaasa inuu ka daweeyo waxyaaba fara badan baanuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay ka muujiyey laga bilaaboba dhalashadiisii iyo intii loo waxyooday markii loo waxyooday ka hor waxyaabahaasi oo dhammaantoodba muujinayay inuu yahay qof loo diyaarinayo arrin aada iyo aada u weyn waxaa jira aayado qur-aan ah oo baraha lagu wada xidhiidho uu soo dhigay hawd iyo cidda afkaartiisa ku taageerta aayadahaasoo uu leeyahy waxay daliil u yihiin inuu nebi maxamed ahaa mushrik asnaamta caabuda aayadaha haddii qofka muslimkaa u fiirsadana marnaba ku arki maayo wax xujo iyo daliil u noqon kara odhaahda noocaas ee aadka u khaldan aayadda ilaahay subxaana wa tacaala uu yihi warujza fahjur arujsa horta waxaa looga jeeda culimada tafsiirka waa isku khilaafeen asnaamta waa lagu fasiray xumaano kalena waa lagu fasiray kaba soo qaad in asnaamta looga jeedo miyuu macnaheedu yahay waad caabudaaye ka fogow qofku waxaanu samayn ayaa la odhan karaa iska ilaali oo ka digtoonow oo ka fogow halkee aayaddu inaga tusinaysa oo ay ka sheegaysaa inuu nebi maxamed ahaa mushrik asnaamta caabuda waxa quri ay tilmaamaysaa waa digniin looga digay nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo qof walba caabuditaanka asnaamta waxyaabo kaleoo nebigu aanu samayn jirin oo ilaahay subxaana wa tacaala uga digayna waa jiraan wax uu samayn jiro o ilaahay uu farayna waa jiraan yaa ayuha nabiyu taqi llah buuhi ilaahay subxaana wa tacaala isagoo rasuulka la hadlaaya waxyaaba aanu samayn jirin oo ilaahay uu yihi iska ilaali oo ka fogowna waa jiraan aayadaha qur-aanka ee kale wajadaka daalan fahada wamaa kunta tadri ma alkitaabu wala liimaan maa kunta tadri ma alkitaabu wala liimaan iyaguna si dhow iyo si fog toona u tusin maayaan inuu nebi maxamed ahaa mushrik asnaamta caabuda waxaa quri ay tilmaamayaan waxa weeye mana sheegad ilaahay subxaana wa tacaala ugu mana sheeganaya nebi maxamed inuu baray cilmi aanu hore u aqoon taasina shaki ma laha oo cilmiga waxyiga ilaahay subxaana wa tacaala uu ku baray nebi maxamed cilmi hore u yaqaanay ma ahayn arrinta aynu ka hadlaynaa ma aha inuu nebi maxamed ahaa waxyiga dabadii wuxuu yaqaano o dhan inuu yaqaanay wuxuu sameeyey o dhanna inuu hore u samayn jiray laakiin arrintu waxay ku saabsan tahay ma wuxuu ahaa miduu ilaahay ka ilaaliyey caabuditaanka asnaamta mise wuxuu ahaa mushrik asnaamta caabuda isagoo mushrig oo asnaamta caabuda ayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxyiga uu ku soo dejiyey qadiyaddu taasay ku saabsan tahay aayaadkaasina taa ka hadli maayaan oo kuma saabsana mana bannaana in la qunjinbaadho oo la leexiyo macnaha aayadaha qur-aanka ah waxaan kusoo gebagabeynayaa hadalkayga waxaa la gudboon dhalinyarta muslimiinta ah ee odhaahyada noocaasi ay soo gaadhayaan iyo qoraalada muuqaalihi inay fahmaan ujeeddada laga leeyahay aadna ay uga digtoonaadaan waxaana waajiba inuu barto qofka muslimka ee nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam inuu barto nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sifaadkiisii iyo tilmaamihiisii iyo xuquuqdiisa nebi maxamedna caleyhi salaatu wasalaam weyneyn qalbiga ugu haya jacayl taasina ay sababto inaanu u quudhin marnaba inuu ku sifeeyo ku tilmaamo waxaan habbooneyn oo sabab u noqon kara dadka quluubtoodu inay ka dido hawd iyo ragga kale ee odhaahyada noocaasa fidinaya qoraaladaana dadka dhexdooda ku baahinaya waxaan leeya ilaahay subxaana wa tacaala ka baqda haddii aada diinta islaamka dan aad ka leedihiin wax xaqa oo la hubo ayaa fara badanoo dadku maanta ay jahli kaga sugan yihiin in la gaadhsiiyana aada iyo aad ay ugu baahan yihiin arrimaha noocan ah ee natiijadoodu ay tahay iyo waxaa ka dhalanaya in dadka gaalada ahi diinta islaamka ay ka didaan kuwa muslimiinina ay ka qaadaan iimaan daciifa mararka qaarkoodna sababba ugu noqon karta inay gaaloobaanoo diinta islaamka ay ka baxaan ilaahay ka baqda waad dhimanaysaan oo ilaahay baa laydin horgeynaya subxaana wa tacaala su-aalaana laydinka weydiinayaa ilaahay subxaana wa tacaala marka laydin horgeeyo wax aydan jawaab u helahayn oo idinku adkaan doona wejigabaxna aad ka qaadi doontaan maanta ha ku hadlina ilaahay ka baqda wixii hore idinka dhacayna ilaahay subxaana wa tacaala uga toobadkeena wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu